sare u qaadista nadaafadda iyo bilic soo celinta deegaanka ayaa muhiim u ah bulshada si looga hortago xanuunada ka dhasha nadaafad darada waxaa laga maarmaan ah in bulsho kasta oo meel ku wada nool ay ahmiyad gooni ah siiyaan nadaafadda degmadooda ama deegaankooda si ay u wanaagsanaato bilicda deegaanka haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada ah ku nool degmada dhobleh ayaa ku baaqay in laga shaqeeyo horumarinta nadaafadda magacaygu waa bedel maxamed ciis ku nool magaalada dhobley nadaafadana waa qeybin iimaanka ka mid ahaa nadaafatu shuduurul iimaan baa layidhi dhallinyaradu dowr muhiim ah way ka qaadan karaan haddee waxaase ilxiqaam la dhaha jiro oo haddayna magaranaysaay aan isku takallufinayni oo magaranaysaay aan aan lagu wada dadaalayno nin walbaba meeshiis wax hor yaalli iyo wax magaranaysaa doorka kuleey aanu ka qaadanayni oo aan magaranaysaa isilxiqaam unu jirin looma dhaqaaqayo dhallinyaradu hadday damcaan ayuu ku dhaqaaqaan way ka qaadan karaan nin walbaba hadduu intu isagoo intu isilxiqaamo uu isagoo dhaqaaqo kale uu soo kiciyo kale saaxiibkii uu soo kiciyo magaalada waa laga nadiifin karaa waxaas magacaygu waa saadaan oo jooga degmada dhoble waa su-aal aada u fiican horta magaaladeennu waa magaalo yar oo kobcaysa hadda oo soo koraysa qashankana sidiisugu waa nidaam xumo wuxuu keenayaa bilic xumo magaalka magaranaysaa dib buu u dhigayaa dhallinyarada waxay ka qaadan karaan door ah inay iskaashadaan ka qayb qaataan nadaafadda ilaalinta qashanka la uruurinayo oo laga qabqaato qashinkaas iyo waxaa la uruurinayo bulshada qaybaheeda kala duwan sidii ay uga shaqeyn lahaayeen nadaafadda maan markii ugu horreysay oo dhallinyaradan ay ka hadlaan sidii loo soo celin lahaa bilicda degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose